dhegaystayaal markana kusoo dhowaada xubintii martida mikrofanka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa inoo haya
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka soomaaliya kusoo dhowo marka hore barnaamijka cabdulaahi
waan dhowahay waan dhowahay ridwaan waayahay qalalaasihii ka dhashay muddo kordhintii baarlamaanka waxaa ka dhashay culaysyo dhinaca ammaanka ah dhinacii siyaasadda arrimihii doorashada laakiin ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha ayaa goobahaas booqday xilliganna waxaa muuqata in ciidamadii dib loogu celinayay markii horeba meelihii ay ka yimaadeen haddii aad tihiin bulshada rayidka sideed u aragtaan tallaabooyinkaas
ridwan waa mahadsan tahay adiga iyo dadka kaleba sida dadka soomaaliyeed u qaabileen baan u qaabilnay waan soo dhaweynay waxaan u aragnay inay tallaabo wanaagsan oo xagga maaragtay doorashooyinka iyo xasiloonidaba loo qaaday ina inay tahay ka noqoshadaasadaasna dee dabcan madaxweynaha soo jeediyey baarlamanka ku raacay waxay noqotay tallaabo muxuu ahay dagaal keentay markeedii hore markaan dambeeto maaragtay lagu heshiiyey oo madaxweynihii uu xilkii doorashada ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu tallaabo oo idi diilo leh marka bulsho rayid ahaan annaga aadaan usoo dhaweynay dadka soomaaliyeedna intaan ka war heelno aad bay usoo dhaweeyeen marka waa waxaan isleenahay caqabadii oo yani muddo kororsigu way dhamaatay dhib iyo dheef waxay lahaydba waa waa laga gudbay waxaa hadda loo hanqaltaagaya waxa weeyaan doorashadii iyo shirarkii la xiriiray doorashada qabashadeeda waayahay tallaabooyinkaas marka la eego dadka qaarkii waxay qabaan in weli kalsooni xumadii ay jirto oo aanay dhammaan arrintaas sidee lagu xallin karaa ayay kula tahay
waa waa arrin muhiima waaye kalsoonida hortuu muddo saddex sano ku dhowa ayay soo ayay soo jirtay oo dowladda labadeeda heer maaragtay aada uga dhex jirtay kabacdina waxaa kusoo biiray dadka muxuu ahay la yidhaahdo madasha la yidhaahdo musharaxiinta madaxweynaha ayaa iyaduna kusoo biirtay kabacdina waxaa laga yaabaa qolooyin kaleeto inay iyaguna ay kusoo biireen marka waa dabcan de waxaa looga bixi karaa baan u malaynayaa waa kow waxa weeyaan in waxyaabaha hadda la ballan qaaday sidooda loo hirgeliyo in muxuu ahay shirka hadda soo socda maaragtay goboldhig fiican loogu sameeyo doorashada laga heshiiyo yacni caqabadihii jiray ee saddexda ahaa ee kala ahaa yani arrinta gado ee guddiga doorashada iyo xildhibaano ergada somaliland gobolada waqooyi dadka ka socda ay ay ku xulan lahaayeen qaabkii ay ku xulan lahaayeen xubnahooda oo aada muran xoog leh uu ka taagnaa arrimahaas iyo iyo wixii soo kordhay oo kaleeto in maaragta halkaasi looga hadlo oo markaa la wada shaqeeyo qorshe la laysaga raali yahayna maaragtay lagu wada shaqeeyo waxay la tahay meelahaas ayay ka bilaaban kartaa kalsooni dhisidu laakiin kalsooni la-aantu waa waxa dagaalkii xamar keenay muddo kororsiga keenay shirkii inuu burburo muxuu ahay tendhada xaalana ka socday maaragta afisyoona ka socday uu burburo waxyaabahaas oo dhan waxaa saldhig u ah kalsooni darro waana iska caadi waddan dagaal muddo dheer kusoo jiray ee adeegsa dowligaahi aysan aysan sabab aysan tabar badan lahayn kalsooni darradu wa way imaanaysaa waayahay shirwac shirka hadda ra-iisul wasaaraha uu ku baaqay ee labaatanka bisha arrimaha doorashooyinka haddii aan dib u eegno heshiiskii toddoba iyo tobankii sebtembar waxaad moodaa inuu noqday mid aan lagu heshiin muddo toddoba ilaa sideed jeera marka hadda ma is leedahay siyaasadii hore ee shirarku ay ku fashilmayeen mid ka duwan ayaa dhinacyadu ay isla qaadan doonaan marka laga hadlayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexba
wa waxaan is leeyahay yani waxyaabihii lagu heshiin waayey kalsooni darradu koobay ka ahayd waxaa kaloo ka ahayd filasho qolo walbaahiba ay filanayday waxa ay iyadu rabto inay gaari karto marka tan dambe waxaan u malaynayaa hadda meeshii waxa weeyaan kuma jirto oo ah yacni in la ismaquunin karo oo muxuu ah mataqaanaa meeshii way ka baxday waxaa meesha imaanayda marka in la wada hadlo wada hadalkuna sidiisaba maaragtay ma fududa marka la isku haysto arrimo oo masiiri ah oo ama si arrimo siyaasadeed marka la isku haysto weliba masiiriya waxa weeyaan ma dhib yara kooxuhuna waxa weeyaan marba marka ka dambeyda way way soo badanayaan mathalan markii horeeto sidaan horey u sheegay waxay ahaayeen dowladda labadeeda heer maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ama madaxweynaha iyo laba madaxweyne muxuu ahay puntland iyo iyo iyo iyo jubbaland hadda waxaa laga yaabaa waxyaabaha dhacdhacay inay keenaan muxuu ahay in dad kale lagu daro midaasi waxa weeyaan waa suurtagal waaye in la heshiiyana waa waxa weeyaan waa suurtagal oo hadda waxaa imaanaya nin audu ay soo magacaawday oo doorka u qaadanaya aysan weli caddayn laakiin waraaqda ugu magacaabay marka aad fiirido noqonaya qofka dadka dhegaysta markaas kabacdina barnaamij soo bandhiga hadda shirkan soomaaliya bisha labada labaatankeeda loo yeeray ee soomaalidu ay isugu yeertayna doorkee ku yeelanaya weli ma cadda shir weyn shir soomaalidu ay leedahay waayahay haddii haddii haddii ay dhacdo dhinacyada soomaalida in sidii horeba looga bartay aanay ku heshin shirka soo socda ma laga yaabaa in ergeygan gaarka ah ee midowda africa ay magacaabeen ee madaxweynihii hore ee dalka ghana in uu dhexdhexaadiyo oo lagu guuleysto arrimaha doorashada waxay ila tahay halkaasay ugu dhuran doontaa yacni caqabadihii awel shirkii hore jiray kororsiimada kaliya ayaa meesha ka baxday ee shuruudihii iyo arrimihii laysku mari waayey intuba way yaalaan marka waxay noqonaydaa ama in soomaalidu isxilqaanto oo ay fududeeyaan inay iyagu dhaqso isu fahmaan kalsoonidooda ay soo dhistaan oo ninkaa odaga ahi uu noqdo nin uun u fududay shaqada waxyaabaha logisticada iyo haddii mataqaanaa dhinaca dhaqaalaha laga caawinayo doorashada iyo waxyaabahaasi inuu ciyaaro waa waa arrin waaye waxaa kaloo ah haddii taa la waayo iman karayta inuu isagu qaato hoggaanka oo isagu waxa uu ku taliyo soomaalidu ay yeesho waxaanan anigu doorbidi lahaa tan hore in soomaalidu ay iska daayaan muxuu ahay madaxadeynka iyo cagajiidka laga laga fekero masayrka ummadda laga fekero iyagu ay wax ku heshiiyaan ninkaa odagaana ay waxyaabaha kaleeto iyo hay-addii soo dirsataba ay uga baahan yihiin sida arrimaha amniga oo kaleeto iyo arrimaha logisticada marka laakiin waxa weeyaan labadaas arrimooda hortaalla soomaalida hortaalla hoggaanka hadda jira hortaalla waaya shirwa haddii su-aal kale aan ku weydiiyo dad badan waxay ku doodayaan in kaalintii inta badan bulshada rayidku ay ciyaari jirtay muddooyinkan dambe aanay sidaas u muuqan marka ma jirta arrintaas
ilaa hadda dadaalkii bulshada rayid ah ay waday ilaa iyo bilowgii sanadkii hore iyo iyo arrintaasi dhaliishaasi isma waafaqayaan dadaal badan baa la sameeyey waad la socotaa yacni bulsho shantan maamul goboleed iyo gobolka banaadir waxa weeyaan waxay leeyihiin isutaga bulshada rayidka ah ee soomaaliyeed howlo badanna way qabteen muxuu ahay mowqifyo badan oo maaragtay ay soo saareenaa jiray waxaa kamid ah ciddii ugu horreyday bulshada rayidka ahayd ee diiday muxuu ahay muddo kororsiga diiday ayay ahayd intaasna waa lagu dhex jiray hadda waxaa jira madashii sidii bay u jirtaa banaadirna mid kaloo xoog leh ayaa ka jirta laakiin mushkiladdu waxa waaye hoggaanka siyaasaddu uma jajabnaa bulshada rayidka inuu dhegaysto bulshadii rayidka ahayd dadaalkeedii way wadaa hadda waxaa la dhihi karayaa maxuuha mataqaana arrimo badan oo kala duwan koobtada haweenkaa jirta oo aada looga shaqaynayo oo haween iyo iyo ragba laga shaqaynayo waxaa jira dagaalkii xamar ka dhacay oo la diiday oo dadka maxaa lagala hadlay oo iskoolaadkii iyo jaamacadihii iyo wixii oo dhan la joojiyey baa jiray waxaa noo qorshaysnayd haddii arrintan guul laga gaari waayo banaanbax weyn xamar in laga sameeyo iyo gobolada kaleeto qaarkood marka yani dadaal xoogley wuu jiraa laakiin waxaan jirin muxuu ahay udheganuglaantii xagga siyaasadda ayaan jirin cid waliba waxay ku dadaalaydaa inay xaggeeda u jiidato waayahay ugu dambeyn maxay kula tahay adiga shaksiyan intee in la eg ayaa loogu diyaar garoobi karaa xilligan doorashadii dadbaneyd maadaama waktiga uu socdo marar fara badanna inta badanba khilaafaadku uu ku salaysan yahay in dowladda waktigeedii u dhamaaday waxaan u malaynayaa hadda muxuu ahay soomaalidu waxay tidhahdaa marka ceelal iyo heshiido ayaa xooluhu biyacabaan doorasho waxaa la aadayaa marka arrimaha taaganna laga heshiiyo qorshihii doorashada lagu geli lahaana laga heshiiyo oo ay ka mid tahay yacni amniga ilaalinta doorashada iyo doorashada inaan lagu shubanin annaga waxyaabaha bulshada rayidka aan taaganaha waxa waaye doola doorasho aan colaad keenin cadaaladna ku dhacda aan dadka lagu faquuqin lagana booyinba ayaan ayaan ayaan ayaan anagu ku baaqaynaa taas ayaanan ka qayb geli doonaa haddii ala yidhaahdo xagga wacyigelinta iyo xagga culaysaarka ciddii markaasi gardiid u muuqato oo kaleeto in culays la saaro in tala la bixiyo talooyinka aan isleenahay way waxay noqon karaan maaragtay xal xal bay noqon karaan inaanu la wadaagno siyaasiyiinta iyo mujtamaca soomaaliyeed marka yacni waa waa suurtagal waxa waaye in muxuu ahay hore loo socdo oo muxuu ahay doorasho la galo doorasho oo dadban ah dabcan cadaalad ma wada noqonayso laakiin inaan dadkan lagu faquuqin lagu xadgudbin la xoogin ayaan ayaan ayaan ka hadlaynaa gadaasheedana maaragtay soomaali heshiisii ay hore u socoto waayah aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga guddoomiye adiga mudan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdulaahi maxamed sharwac oo ka tirsan bulshada rayidka ee soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno haddii ayba hawada laheedmo waa ridwaan xaaji wadilah nabadgeliyo
mahadsanid ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofonka